halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aannu ku leenahay internetka ee raadiyo ergo dot o r g
kulanti waxaanoo wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan waa maalin isniin oo bishu ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka janawari sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka waxaad kusoo dhawaataan idaacadda maanta oo idiin soo jeedinaya anigoo ah maxamed xaashi qodobada aan kusoo qaadan doonana waxaa ka mid a walaac laga muujinayo dhirta xaabada laga dhigo oo ku kordhaysa meelo ka tirsan puntland haraadka iyo biyola-aanta oo ka jira meelo badan oo somalilan ka mid a waxaad kaloo idaacadda ku maqli doontaan xubinta qiimaha xoolaha oo aanu ku eegi doonaa maanta wararkii u dambeeyey ee xoolaha la kala siisanaya siilada xoolaha burco barnaamijka dalandool oo isna ku saabsan wiil dhallinyaro ah oo markii uu ku guuldaraystay inuu tahriib uu galay uu ku gaaro halkii uu socday kadib dib ugu laabtay soomaaliya kadibna beereley noqday riwaayadii taxanaha eed ee amal ayaad iyaduna maqli doontaan ee ka hadasha badqabka iyo daryeelka caruurta soomaaliyeed qaybteedii saddexaad iyo weliba dhegaystayaal cododka dhegaystayaasha nala soo xiriiray laakiin intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warka idaacadda oo ay soo jeedinayso leyla cabdi maxamed
dowladda dalkan kenya ayaa sheegtay in dad gaaraya hal milyan iyo laba boqol oo qof ay halis ugu jiraan inay macluul u dhintaan dadkaas oo ku nool gobolada kenya ee abaaruhu ay saameeyeen waaxda qaranka ee maareynta abaaraha ee kenya ayaa sheegtay in isugeyn afar iyo toban milyan iyo toddoba boqol oo dad ah ay cuno la-aan ku hayso gudaha waddanka kenya waxay sheegtay in roob la-aanta cudurro iyo amni darro ay ugu wacan tahay dhibaatada ay wajahayaan dadka dhibaataysan ismaamullada ugu daran ee ay dhibaatadu ka jirto ayaa waxaa ka mid ah mandheera wajeer turkana gaarisa marsabiid iyo aiseola hay-addu waxa ay xustay in dowladdu ay ugu tala gashay in looga jawaabo cunnola-aanta lacag gaaraysa hal bilyan iyo toddoba milyan oo shilinka kenya ah taas oo dadka iyo xoolaha raashin iyo biyo loogu gaarsiin doono tirada dadka koonfurta suudaan ee cunnada u baahan ayaa sii kordhaysa taasoo ay ugu wacan tahay wax soo saarka beeraha ee dalka oo yaraa iyo colaadaha sokeeye ee muddada dheer halkaa ka taagnaa in ka badan lix milyan oo dad ah oo u dhiganta boqolkiiba konton iyo toddobo shacabka koonfurta suudaan ayaa wajahaya cunnayari tiradaas oo ka badan tii dhammaadkii sanadkii hore oo ahayd afar milyan iyo afar boqol oo qof warbixin cusub oo ay soo saartay hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobe ee fow ayaa lagu sheegay in helitaanka cunnada ay tahay waxa ugu daran ee dadka reer koonfurta suudaan ay qabaan warbixintu waxay intaas ku dartay in cunnayaridu keentay in qoysas badan ay gargaar ku tiirsanaadaan ugu yaraan afar iyo labaatan qof ayaa ku dhimatay soddon iyo kow kalena waa ay ku dhaawacmeen shil tareen oo ka dhacay dalka jamhuuriyadda dimuquraadiga ah ee kongo sida ay sheegayaan saraakiisha booliiska dalkaas iyo kooxaha caafimaadka sidaa saraakiil u hadlay waaxda tareenada ee dalkaasi ay sheegayaan dadka dhintay intooda badan waa caruur waxaana laga cabsi qabaa in dad badan oo dhintay laga helo goobta shilka tareenka uu ka dhacay warkii oo dhegaystayaal aad kala socoteen raadiyaha ergo xilligan waa naga intaa warkan iyo warbixinada kale ee raadiyaha waxaad dib kaga daalacan kartaan mareegta aanu ku leenahay warkan iyo warbixinada kale waxaad dib kaga daalacan kartaan mareegta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g markana waxaan dib idin kugu celinayaa qeybaha kale ee barnaamijka iyo maxamed xaashi
waagaaga dhegeystayaal taasi waxay ahayd leyle cabdi maxamed oo nala socodsiineysay wararka idaacadda ee maanta weli waxaad naga dhagaysanaysaan mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitirban dadka magaalooyinka joogana waxay nagala socon karaan qaar kamid a efemyada iyo bartaano internet kulanahay radio ergo o r g aan ku bilaaba dhegeystayaal waxyaabaha aan idinkugu hayo idaacadda maanta puntland waxaa walaac laga muujinayaa isticmaalka xaabada oo ku kordhaya meelo ka tirsan magaalooyinka puntland iyo deegaanada miyiga ah waxaana la sheegayaa in dhirtii qoyaneyd inta la jaro kadibna laga dhigayo xaabo lagu shito dabka taasoo walaac ku abuurtay mas-uuliyiinta deegaanka iyo dadka kale aheyd odayaasha eh arrimaha deegaanka u dhaqaaqa arrintaas walaaca ay abuurtay iyo weliba sida ay u saameynayso daaqa iyo deegaankuba waxaa warbixin ku saabsan magaalada garowe kasoo diray wariyahayaga cabdiraxmaan maxamed xaaji wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada puntland ayaa walaac ka muujinaysa isticmaalka xaabada oo kusii kordhayay magaalooyinka waaweyn taas oo kor u qaaday halista uu wajahayo dhulka hawdka ah ee ku dhow degmooyinka garowe iyo burtinle ee gobolka nugaal hawdku waa deegaan gaar ah oo kaymo ah islamarkaasna ay kumanaan geed oo kala noocihii ku yaalaan kuwaas oo daaqsinka looga faa'iidaysto waa dhulka ugu dhirta badan gobolka dadka danyarta ah iyo kuwa tuulooyinka ayaa awal dabka ku shidan jiray xabada ama waxa loo yaqaano qoryeysiga oo ay dooxooyinka kasoo dhex aruursan jireen balse hadda waxaan si aan kala joogsi lahayn u adeegsanaya makhaayadaha waaweyn ee cuntada oo ka iibsada baabuur ka soo guraya hawdka inkastoo muddooyinkii dambe makhaayadaha laga filayay inay ka guuraan xaabada iyo dhuxusha una guuraan gaaska cuntada lagu karsado marka lagu shubayo haamaha gaaska hantiiba waxa ay ku kacdaa qiimo dhan afartan dollar xilliga kan marka laga hadlayo suuqyada puntland taas oo sarakac laga dareemaya islamarkaasna aan ku filayn marka laga hadlayo makhaayadaha waaweyn inta ay hayn karayso oo aada u kooban darteed sida uu reediyo wargo u sheegay wasiirka deegaanka puntland ismaaciil diiriye gima'diid waxay wasaaraddu ka warheshay in dadka ka shaqaysta xaabaysigu ay adeegsanayaan farsamooyin cusub oo si deg deg ah loogu qallajinayo dhirta qoyan si looga dhigo xaabo taas baa keentay markaa dhibaatada ugu weyn aanu ka cabanayna ee aan noo muuqata ee deegaanka soo food saartay waxaabada loo isticmaalayo sida khaldan ee dhirtii qoyaneyd la gubayo tan laftigooda geedku markuu qalalo waxyaalo badan ayuu faa'iido leeyay ciiddu hagaajiyaa noolaa ku nool oo marka dambe ciidda nafaqo u bedelaya waxyaalihii dhaxaabadii laga soo guro ciiddiina way tayo ma yeelanayso oo waxaa isbedelaya nafaqadii ciidda xayawaanka ciidda sameynayay iyo nafaqada sameynaya wuu baaba'ayaa waxyaalahaasoo dhan ayay biyaha xooggooda ayay xaabadu kasaa inaan inaan wadooyin ka abuurmin waxyaalihii xaabada caadiga hadna waa way ka baxday meeshii tii qoyarada waa loo dhacay inta tii qalaleen la dhameeyey baa tii qoyarada loo dhacay oo dhirtii qoyarayd laga dhigaya xaabo jajabka dhirta iyo jiridooda ayaa faa'iidooyin weyn ugu fadhiya dooxooyinka hawdka waxaana ay biyaha roobka ee qulqulaya ku fidayaan daaqsinka dhexdiisa xabaysiga xaddaafka ah ee hadda jira ayaa faa'iidadaas meesha ka saaray waxaana biyaha roobka si xawli ah ay ku dhaafayaan daaqsinkii sida uu sheegayo nabadoon xuseen cabdiraxmaan oo u dhaqdhaqaaqa deegaanka kuna sugan burtile aadigeedku markuu la go-aan u dhaco muddo oo la jiro geeda kalaa kasoo baxa meeshii oo bedelaa markaa markaas duugiisa la qaato jaa meeshii wax kalaa kasoo baxay oo biyihii buu ceshaday laakiin geedkaa soo taagan haddii la gooyo hoostiisiina awal geedaha xaawada leh inta badan keliginoodaada u badan yihiin marka markay si dabeecado caadiyo orbaaniya u qallalaan oo dhulka ku dhaco geedaha bedela durbadiiba biyaha ceshaday iyo nafaqadii xididku isagoo qaadanayay oo dhimatay geed kalaa bedela oo isagii booskasi gala markaasaa la qaadan jiray hadda laakiin geedka isagoo taagan meeshiina ay jidib tahay oo ka baxay ba ama la qallajiyey ama markuu qalalay durbadiiba xididada loo siibo laga faa'iidaysta dadka deegaanka ayaa sheegaya in dhirta qoyan lagu shubo kiimiko iyo aashasto si loo qallajiyo wasiirka deegaanka ismaaciil diiriye gima'diid ayaa sheegay inay dabagal ku hayaan inay ogaadaan noocyada maadooyinka loo adeegsanayo qallajinta dhirta qoyan wuxuuse sheegay inaysan xaqiijin karayn inay yihiin aashato iyo kiimiko waa waxa weyaan wa waanu eegnay oo wasaaraddu hadda ayay ayay ayay gacanta ku haysaa markay ogaatay xaaladan in la ogaado waxa lagu shubayo iyo qaabka lagu shubayo marka qayb oo qaabilsan arrimahaas ayaa imanka ku jira dabagal odayaasha tuulooyinka arrintan laga sheegaya ayaa sheegaya in in maadada ay dadka xaabaysta isticmaalayaan marka geedka lagu shubo uu toddobaad kadib wada qalalayo hawdkan ayaa ka mid a meelihii laysugu hayaamay ee helay roobkii dayrta kaas oo inta badan ku yaraa deegaanada puntland maalin kasta in ka badan toban baabuur oo isugu jira iskarogooyin iyo dhayne xaabasida ayaa ka soo baxa dhulka hawdka ah ee ku hareeraysan tuulada kalabayr oo lixdan kilomitir dhinaca koonfureed ka xigta garowe sida uu rediyo wargo u sheegay maxamed cabdi xaashi oo madax u ah guddiga odayaasha ee tuulada dadka deegaankaas waxay ka cabanayaan boholo yaryar iyo weliba godad ay yeesheen dhuldaaqsimeedkii laga rujiyey dhirta xoolodhaqataanu nahay dhulkii ma noola oo xaadu oo laba noocaa buu iskugu jiraa waa mar baabuur baa xaawadii ka dhammaystay oo waa waa qodobka koowaad qodobka labaad dhulku wuxuu u baahan yahay boolaha ka dilaacay wuxuu u baahan yahay in biyo xireenno lagu sameeyo waata boholaha maxaa ugu wacan waxa weye boolaha waxa ugu wacan markii dhirta laga jaro oo la xaabada la gurto xa- xaabadu waxay eh, celisaa biyaha moogtaa dhulkii banaan buu noqonaya sidii dabu- biyuu dhabbay ka samaysanayaan ila wixii la celinaya biyihii ma jiraan holgaduud bay isu bedelaysaa marka waxay u baahan tahay in dhagax iyo wax lagu xirxiro oo biyo xireena lagu soo sameeyo inta dhuuna oo kale bay kusoo jeedaana noocaa wey goobaha cuntada ayaa xaabada u adeegsada karinta hilibka iyo cuntooyinka culus ee la rabo inay sida degdega ah u karaan waxayna halkii lowr ku iibsadaan makhaayadaha cuntadu ilaa laba milyan iyo shan boqol oo kun oo shilin oo u dhiganta siddeetan doolar waana xaabo ku filan in ka badan toban cisho qiimaha lagu helo gaaska cuntada lagu karsado ee dibadda laga keeno ayaa isagu weli qiimo sare ka jooga suuqyada puntland mararka qaarna hakad ayaa gala helitaankiisa wasiirka deegaanka puntland ismaaciil diiriye oo aan wax ka weydiinay bal sida ay dowladdu doonayso inay wax uga qabato arrintan ayaa goobaha cuntada iyo hoteelada waaweyn u jeediyey inay adeegsadaan gaaska cuntada maadaama ay iibsan karaan wuxuuna xusay inay wadaan qorshe ay ku raadinayaan in dadka danyarta ahi ay ku heli karaan gaas qiimo jaban ah si ay uga maarmaan xaabada wuxuuna ka digay isbeddelka ku imaanaya daaqsinka Een, dee waa iska adag haddii dhirtii dhammaato waxaa roob la-aanta keenaysa ee dhirta aynu maanta dayrtii iyo gu- saddex sane ugu loo waaya marka dhirta la dhameeyaba marka way cimiladii wax iska bedelaysa ciiddii baa wax iska bedelayaan noloshii dadka wax iska bedelayaan waxaa waddankeenu wuxuu isu bedelayaa meel aan labadegaana oo ama ama u egla meel labadegaana ama ku socoto meel labadegaana dalkii waxaa la doonayaa inaynu markaa la jaaqaadno adduunkiioo maanta cimiladiis isbedelayso dhul aada ah, roob lahaan jiray roobkii laga waayey dhul aan roob lahaan jirin roobkii ku batay waxyaalahaasoo dhan markaa inaan inaan la jaaqaadno wey dadka xoolodhaqatada ah ee tuulooyinka ku dhow buurtinla qaarkood ayaa ka falceliyey dhibaatadan waxayna ku wargeliyaan baabuurta xaabada doonaya inaysan deegaankooda ka xaabaysan karin inkastoo ay meesha ku jirto iskudhac bulsho oo dadaaladaas qudhooda ka dhalan kara sida uu sheegayo nabadoon xuseen cabdiraxmaan laakiin reer miyiga daaqsatada ah ee guurguura kuma filna joojinta mushkiladan waxayna codsadeen in dowladdu ku soo rogta ganaaxyo marka ay baabuurta xaabada sida magaalooyinka gelayaan islamarkaasna ay u adeegsato awood boolis oo wax ka qabata arrintaas cabdiraxmaan maxamed xaaji reedi wergo garowe
dhegeystayaal waxaad nagala socotaan radio ergo idaacadda arrimaha biniaadanimada waxaa noo soo socda meelo ka tirsan somalilan oo laga dayrinayo biyo la-aanta iyo saameynta dhinaca daaqa ah ee ka jirta hase yeeshee markan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta qiimaha xoolaha oo maanta idinkaga imanaysa magaalada burco waxaa soo jeedinaya waryahayaga sidiiq yuusuf qalaf
sayada xoolaha ee magaalada burco iyo qiimaha saaka lagu kala siisanayo gaar ahaan geela iyo adhiga waxaa een adhiga lu- loo iibsanaya waa daabax gaar ahaan adhiga la qalo ee burco lagu qalo adiga oo ku bilaabaya magacaaga marka hore waxaad nooga warantaa qiimaha adhiga iyo sayada xoolaha ee magaalada burco magacayga markaan ku bilaabo waa maxamed rooble cali qiimaha saaka adigu noocyada saylada jooga ee adhiga marka la sh- laga- laga warramo kolley dee soomaalidu waxay ku mahmaadaan waa neef iyo sariirti ayay sheegtaa soomaalida marka marka doolar la sheego toddobaatan dollar baad arkaysaa lixdan baad arkaysaa konton baad arkaysaa afartan baad arkaysaa soddon baad arkaysaa doolar haa heerka u sarreeya shan iyo toddobaatan baa heerka u sarreeya haa doolar heerka dhexana heerka dhexana waa shan iyo lixdan ilaa lixdan doolar haa heerka u hooseeyana muxuu lagu sameeyaa heerka u hooseeya soddon baad xataa arkaysaa dee waa adhig yaryaroo gaagaaban baa jiro oo dee hooseeyo yaroo gaaggaab ahaa soddon dollar hay waaye Mm.
saaka sirida adhig fara badan baa ka muuqda waan garta marka adhigu maqaaliba mase uu jaban yahay wuu wacan yahay saaka aad buu wanaagsan yahay heer hoosena ma joogo heerarkii ho- sarena waa ka yar hooseeya waa garta oo waxaa keentay markaa inuu isku soo bato adhigu marna wuu yaraadaa marna wuu bataa hadba siduu u yimaadaba qiimihiisuna ku baxaan oo hadduu badan yahayna waxbaa yar dhaca hadduu dhexdhexaad yahayna waxbaa yar kordha marka haddee markaa saasuu ku socdaa seyladu hadba sida xisaabta xoolu yimaadana ma ku socda marka toddobaadkii hore maxay ka duwan tahay saaka toddobaadkii hore waxay kaga duwan tahay dadkii oo aadki adhig u keenay oo adhigii soo badiyey markaa wuu isku batay markaa waxbaa ka dhacay sidaasaa keentay sababta adigu saaka uu qiimihiisa hoos ugu yar dhacay
adigoo ku bilaabaya magacaaga saaka waxaad nooga warantaa qiimaha geela heerka ugu sarreeya waxa lagu kala siisanayo seelada xoolaha ee burco bismillaah magacaygu waa salaaman al faarax xooluhu de waa kalino waktigeeda imika waa wacan yihiin oo sicirkooda waa qaali geela toddoba boqol baa ugu sarreeya nafka ugu sarreeya toddoba boqol buu maraya ah Een, heerka dhexana heerka dhexe waa ilaa lix boqol shan boqol iyo konton ugu hooseyn dee waa ilaa sax boqol iyo konton baa ugu hooseeya geelaa yaryara dee marka heerka dhexe waa lix boqol iyo konton miya dollar ilaa lix boqol iyo konton ilaa shan boqol iyo konton ta udhaxaysa ah Dollar.
ah Een, heerka u hooseeyana heerka u hooseeyana waa ilaa sax boqol iyo konton marka waa qaalimadaa wey caalimada iyo duqaha yaryare dee aad aragtay halkaa iminka jooga iyo dee kuwa waan gartay dee sicirka geela waa nooca haddeed wax naga wadiisi waay saaka waxaad een, muuqatay inaan geel fara badani aanu seelada xoolaha ee burco aanu iman waa maxay sababtu dee waa kaliiliyo waktigeeda waktiga ku jira wadeegta xilligii ku geerugalla waan gartay haddaa xoolaha neefka macu ugu yaraada xoolo waa neef dhala iyo neef dee iska waa waktigeedii baan joognaa waan gartay markaa sidaa awgeed waa iska kala socmaan oo geelo qura mahay macal arigu imika haddaad seeladiis tagto waa yar yahay daabaxu waay Een, geelan hadda seelada xoolaha ee burco yimaadaa xagguu ka yimaadaa
dee wuxuu ka yimaadaa ogaadeeniuu ka yimaadaa wuxuu ka yimaadaa soonahan dhex uu ka yimaadaa adigu kiilka shanaad uu badanya xooluhu badankooda hilibka geela yimaadaa imika adigu cid kastaabaa joogto dee soonahan dhexna uu ka yimaadaa Ee, gobolka tuureer gobolka togdheer unbuu dee ahaa iyo kiirka shanaad iyo kiilka shanaad labadaas unbuu ka yimaadaa waan gartay dee markaa xooluhu intaasay ka yimaadaan dee siilada ugu weynna waa halkan halkan unbaa lagu soo itaala markaa toddobaadyadii hore markaad u eegto saaka seelada xoolaha ee burco maxay kaga duwan tahay toddobaadkan waxay kaga duwan tahay dee sixirka xoolaha ayaa een, yacni waktiga awgii dee kor u kacay oo wiigii hore iyo kan isku sixir maa xoolu kanay qaalsin yihin ka qalsiyi Ah.
aad baad mahadsantay aad baad mahadsantay waa haween ka waa waa haween ka mid ah een haweenka geela ku qala magaalada burco een adigoo ku bilaabay adigoo ku bilaabay geela ka iibsada adigoo ku bilaabaya magacaaga een waxaad nooga warantaa sida aad geela u iibsato iyo sida aad u qasho anoo magacayga farax salaad cali la yidhaaho waan gartay dee maal walba waanu qalaa waanu iibsanaa waan gartay dee berigii horena waxaanu ku iibsan jirnay giimbeer waan gartay iminkana waxaanu ku iibsanaa doolar marka geela ma kan waa geelan waaweyn ee een ama duqaha ama awrtaad qashaa mise qaalimada qaalimadan qalaa waan gartay dee waa een, waanu wadnaa waa maal walbana waanu qalaa marka maalin kasta markaad maalin kasta markaad een qaalimadaa iibsato neefki maalinta ma kaa dhamaada haa wuu iga dhammaada waan gartay haddana ka kalaun baanu soo doonana saaka maxaad iibsatay saaka waxaan iibsadaa hal maxaa lagaa siiyey saddex boqol saddex boqol oo dollar aa haye dee waa sidaa marka waad hashaasaad qalaysaa meeshaasaan qalaya haye dee waa dii lahaa ii gaadhsiiyo geelan aad qasho ma suuqaad u iibisaa waad hilbaysaa waad muqumadaysaa mee waanu wareejinaa haye wixiina laga iibsa waana waanu muuqday yaad ka iibisaa waxaanu ka iibnaa hodheellada iyo dumarada ayaanu u wareejinaa wareej ahaan baanu u iibnay waan gartay dee waa sidaa ma noo sheegi kartaa marka maalintii maxaa kaa soo gala maalintii mar saddex boqoloo kun baa iga soo gara mar laba boqoloo kun baa iga soo gara mar shan boqol mar milyan maalinba wuxuu ilaahay naga siya naga Marka siya maalin waa boqol dollar maalin waa soddon dollar maalin waa konton dollar maalin maalin waa dhinaanshiyo waa isu dhimaya haa waa maxay sababta uu isu dhimaya sababtuu isu dhimaya dee daraa damid baan qalo shan iyo siddeetan dollar buu dhim waa maxay sababta dee waxaa wa- ama neefkaa xumaanaya dee ama suuqaa xumaanaya
malabisada laba qaybood bay leedahay isagu afka qalaad waxaa lagu yihahdaa aphid baa la yihahdaa aphid isaga aphidiskaas cudur waa qayb ka mida isaga ahaan cudur ma aha laakiin wuxuu keenaa qayb ka mida cayayaan kale inuu soo jiito meeshana wuxuu ka dhigay sidii wax maaragtay xayr xayr oo kale ah geedkana wuxuu ka hor istaagay nafaqadii uu ka heli lahaa dhanka qoraxda ama fitaminadii uu ka heli lahaa dhanka qoraxda koritaankii buu hor istaagay marka waxaa imanaysa dhibaata inuu u keeno isagu marka uu yaryar yahay isha haddii aad loogu eego ama gacanta aad ku qaadato weynaysada gacantada waa la arki karaa sida hadda tamaandhadoo kale markaan yaanyada aan ka hadlayno wuxuu kaga dhacaa dhanka jiridda jiridda ayuu kasoo bilowdaa efidiska ama malabisada laba midabna wuu leeyahay kolkuu aad u yar yar yahay waa ama midabka casaan ku yeelan karaa ama guduudka ama midabkan cagaarka ah labadaba wuu yeelan karaa isaga markaa wax lala dagaalami kara ma aha oo waa cayaan yar yar oo ishu ay arki karto haddii hoos ahaan oo loosii eego waxaa looga hortegi karaa si yaroo fudud baa jirta iyadoon wax suna iyo waxba kale lagu buufin biyo saabuun leh ayaad qaadaysaa buufisadii ayaad ku shubaysaa qurus saabuun ama gabal yaroo saabuunaad ku dhex ridaysaa biyaha kama badinaysid saabuunta biyihii ayaad kula qasaysaa ilaa ay ku milanto biyihii oo saabuuntii iyo biyihii oo iswata oo biyo saabuun la adhaysato ayaad caleentii tamaandhadii hoosta kaga soo buufinaysaa dusha sare ama korka sarena waad uga buufin halka aidiska marka waxaa ku dhacaya waxaan la yidhaahdo uumi baxa ama biyihii baa ku yaraanaya dehydration saabuuntii marka hoos bay u dhigaysaa aifidiska ama halkaasu kaaga hari malabisada ha sugin marka ilaa inta ay ka badanayso oo uu ka fara badanayo dhanka sumaha waxaa loo baahan yahay beeralayda iyada inta aqoon-yahano badan baa dalkii jooga kolley inta la heli karo inay la tashadaan ama sida idaacadda ergo kale inay intay la soo xiriiraan markaa halkaa gacan laga siiyo
ka dhegayso raadiyow ergo isha wararka arrimaha bini'aadannimada idaacadda daljir maalin walba saddexda ilaa iyo afarta galabnimo
weli dhegeystayaal waxaad nagala socotaan radio ergo idinkoo naga dhegeysan kara muujada gaaban ee lix iyo tobanka mitriban dadka magaalooyinka joogana waxay nagala socon karaan qaar ka mida f m yada iyo barta aanu internet ku leenahay radio ergo o r g dhegeystayaal waxaa noo socdan bardhow aad maqli doontaan riwaayadda taxanaha ah ee amal qaybteedii saddexaad laakiin markan kusoo dhawaada barnaamijka dalandool oo uu soo jeedinayo cabdifataax maxamed mukhtaar
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dalandool aan uga hadalno arrimaha tahriibka waxaana idiin soo jeedinaya anigoo cabdifataax maxamed mukhtaara barnaamijka dalandool oo tahriibka ah waxaa maanta aynu ku wareysan doonaa oo marti inoogu ah cabdulaahi maxamuud xuseen oo shan iyo labaatan jir ah oo ku nool degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe cabdulaahi waxa uu tahriibay labada kun iyo saddexiyo tobanka waxaana uu soomaaliya kusoo laabtay sanadka markuu ahaa labada kun iyo shan iyo tobanka isaga oo tahriibka kasoo laabtay noloshiisana dib u dhisay cabdulaahi kadib markii uu ka maqnaa dalka muddo sanada oo uu u tahriibay liibiya halkaasina oo uu kula kulmay magafayaal ugu dambeyntiina markii laga shubay lacagta ayuu go'aansaday inuu dalka dib ugu soo laabto waxaana ay hadda noloshiisa ku tiirsan tahay beer ay lahaayeen ehelkiisa oo la siiyey si uu u tacbudo islamarkaasina uusan mar kale ugu dhiiranin in uu tahriibo waxaan ugu horreyn weydiiyey waxa ku dhiirigeliyey inuu tahriibo iyo sababaha ku kaliftay inuu dalka dib ugu soo laabto
kalifay wadanka oo dhaqaalihiisa hoos u yaraaday oo dawlo la-aan ah oo meel laga shaqeylaan oo shaqa la-aan darteed ayaan markii hore u tahriibanaya hadda wax shaqa ah oo markaas aan hayo malahan marka duruuf ayaan iigeysay tahriibkaas hal sano ayagoo dhaxa kusii jira oo tahriibka iyo intaas oo yale maqnay markaas waxaa jiray labaatan iyo laba sano marka hore aniga oo tahriibka aan bilaabay caqaba saasa maana la kulmin muqdisho aan ka tahriibay diyaaradaha raacay ethoobiaan tegay markaas kadib ethoobiaan waa jooga maalmooyin waa ka tegay nairobi abar jooga waa ka tegay markaas kadib aa liibia tegay markaas ayaan galay gacanta oo siaan kugu sheegaba mugafaan xilligaas bilaawigiisi dhamaadkiisii uu jira sanadii bilaaweeda eed anigii sanadii aan ku aaday waan gartay oratuga ah oo mugafaan aan dhahayan oo mehaas isku aragnay waa gartay maxaa kala kulantay marka dhib noocee ah kala kulantay yaase kula tahriibay oo dadkii kula tahriibay ka mid ahaa markii dadkii la tahriibay dad oo aan isnaqaan oo muqdisho iskala tagnay iskala islamaan tahriibin waa isla taariibna dad kaleento oo waa isku aragnay nairobi isku aragnay iyo qaar etoobiya isku aragnay ma nairobi baa ka soo aaday nairobi miyaad ka tahriibtay mise etoobiya ka tahriibtay ma nairobi aan ka taariibay nairobi aan soo laabsanayay wadada intaan taariibkii aan ku jira caqabada lama aan kulmin oo hadda naftiga waxyaala gaarsiiyahay Een, laakiin dhibaato safarka inuu yahay oo keliya aan qiyaasay aniga naf- nafsad ahaantayda aniga dhib saas oo gooniisana ma aan kulmin laakiin qoladaas markaan isla kulanay ee lacag madax furashaa ay weydiin oo keliya markaa lacagtii laga bixiyay adiga muddo adiga shan bilood camal aad xirnay lacagtii markii laga bixiyay adiga lacag saddex kun iyo shan boqol ah camal kadib markaasaan kasoo baxay waan kasoo laabtay waxaa imaaday meeshii asal aan ka tegay iyo waxaad iiga warantaa xaggee tagtay markii lacagta lagaa bixiyey ee tahriibka ee aad tagtay lacagta lagaa bixiyey xaggee tagtay si toosa muqdisho usoo aada aniga meel kalenta aniga una aadin adigoo lacagtii lagaa bixiyey maad soo laabtay waan soo laabtay markaas kadib ma ah wadan kale aan ka shaqaysan aan niyadeyda aan ku burgao wadankaa ka imaadaan ulaab wadankii aan soo laabtay markaas xaafadii aan ka tegay deegaankaan ka tegay aan kusoo laabtay markaas waxaan bilaabay shaqo beera ah sababtee usoo laabatay markaa sababta waa ku guda jiraa safar kalentana hadda ina aado iskuma programin sababta aa usoo laabatay maxaa waaye marka waa maxay sababta haddaan fikiray maskaxdeyda aan ku laabtay wadan kaleente inaan faa'iida aan kasoo saaraynin aan aniga niyadeyda aan ku burgaraatay marka wadankii yar ah, wax walba aan qaban karo marka dalka ilaa in in intee la egaa ka maqneed hal sano hal sana ka maqneed markii aan taariibayo la- inaan baxo oo noloshii aan ku jiray nolol ka fiican inaan gaarayo ayaan ugu burgaraatay markaa soo laabatay een, dalka waxaad ka maqneed in muddo ah xaggee ka bilowday nolosha markaas soo laabtay wadanka oo kusoo laabtay waxaan si toosa aan u shaqo galay dhulka inaan tacbado oo aan daragka soo saarto oo noloshiida aan ku mareeyo dhulka aad tacbanaysid yaa iska leh dhulka anaga ayaa hore is- u laynay lamana tacbi jirin laakiin markaas oo imaaday kadib aa oday oo xaaf- meesha beerta qoofka asiisa beer ku lahaa iyo dad kaleento maa beero ku lahaa ayaa igu dhiirigeliyeen inaan tacbado dhulkiiga oo wadan kaleento aan aadin markaas si toos ayaan sha- tacabkeyga iyo shaqadeyda ayaa hore u koray shaqo ayaan ka abuurtay tacab ah ilaa iyo haddana waa ku jiraa oo ilaa hadda oo ilaaamidaysid beerta yaa dhex jooga waan ka shaqey waa beerta maxaa ku beerataa marka beerta waxaan ku beertaa sida dalagyada kalaha geleyda iyo khudaarta nyaanyada barbarooniga iyo ansalaatada iyo karootada iyo khudaarta yaryarka ilaa iyo haddana noloshiida umana baahanayn meel kaleenta inaan aado dalagyadan xaggee u iibgeysaa marka Een, degmada balcad ayaa beerta agteeda ay ku taalaa suuqa ayay u dhowdahay ilaa iyo suuqana balcad ilaa geesaani iyo markii kaleento xamar ayaana loo sii qaadaa kadib marka maxaa faa'iide kaa soo galo oo dhaqaale ah Een, dhaqaalo fiican oo nolosheeda maareeyo waa ku haystaa laakiin fiicnaa jireen hadda sanadkan dambe sida oo ro- beerta markaasi u tagtay oo markii webiga wuxuu laa jiray biyo xelin biyo keedisa biyaheedana se xilligaan oo kaleeto mayna tegi jireen hadda laakiin biyaha way yaryihiin khudaartana hadda qaali way tahay laakiin biyahay ku bixaysa cariiri ah marka maxaa horumar ka samaysay oo beerta ah maxaa horumar ka samaysay la taaban karo beerta horumar waxaan ka sameeyey guryoaan ka dhistay waan noloshii aan cideyda iyo aan aniga inta aan soo dhaqaalo igu filan waa haystaa oo haddeer waxyaaba badan laba guri saddex guri inaan ka dhistay markaas soo laabtay laba kun toban iyo sideed ilaa iyo hadda laba kun toban iyo sagaalka oo la joogo laba boos aan ka dhistay oo ka gashay khudaartan aad geysay faa'iida no intee la ega kaa soo gasho aan khudaarta halkii mar ay safar gasho adiga boqol dollar boqol iyo konton dollar marba suuqa maalin siduu yahay Ala- wax weyn wax weyn wax weyn aa iska bedelay oo markasta shaqo igu filan ayaa isaa maalintii haddaan boqol iyo konton dollar aan soo qaato oo boqol aan meel dhigto kontonna cidda aan siiyo berina sidoo kaleento aan dhaqaalo fiican oo nolosheeda iyo nolosha cid reerka dhan ku filan waa haystaa hadee maalin walba marka ma waxaa kuu soo go-o boqol iyo konton dollar maalin walba way soo go jirtay oo hadda boqol ayaa isoo go-a hadda oo webiga oo yaraado darteed ah beeraha dhan oo saamo ku yeeshay oo lix kun iyo laba boqol oo beerood camal waa oo webiga waraabi jiray marka waxaa iiga warantaa qoys ma yeelatay markaa marka aad timid halkan oo noloshaadii dib u bilowday qoys ma yeelatay aqoonsi waa yeeshatay maasha allah oo ku guuleysay taasna nolol fiican ayaa hadda qoyskaaga hadda intee ka kooban yahay qoyska ah hadda haysta waxay goobeen ilaa iyo shan ah wiil ay joogto waxaa iiga warantaa hadda noloshaadii ee hore ee inta aadan tahriibin iyo hadda isbarbardhig markii loo sameeyo haddii la isbarbar dhigo noloshiida hore nolol ka fiican hadda in haysta ayaan u malaynaa maxaa ku sababeynaysaa marka inaad eh, nolol ka fiican aa haysat nolol ka fiican hadda noloshaan kunoola nolol ka fiican inay jirta hadda u malaynaa oo markaa hore shaqo maana aan jirin maana shaqaysan jirin meel laga shaqeyna xataa maana aqooni jirin qaabkii shaqada oo dhan iga waxaa shaqay iga maqnayd sama waan gartay laakiin hadda shaqada haddaan helay maasha allah ilaahay uu garab garay oo cod sidee u caawisaa noloshaada beerta hadda si fiican iga caawisa maasha allah way een, beerta halka mar ay soo goodo ay kista suuqa ay gasho ay leedahay saada adiga iyo reerkaba way ugu filan tahay aniga iyo reerka waa intaas dad kalena hataa shaqo waa loo yeli karaa oo shaqo la-aan ah beerta shaqo waa kasii karaa xitaa adiga cid ma jirtaa ee, dhalinyaro ah oo aad beertaada ka shaqaalaysiisay oo aad ku dhiirigelisay in ee, ay shaqaystaan oo aysan tahriibin way jiraan lix ilaa toddoba joogto oo dhalinyaro ah oo ka shaqeeya marka ma adaa ku dhiirigeliyey inay shaqaystaan oo aysan eh, aadin mise ayagaa shaqa kaa soo doonta maaniga ku dhiirigeliyo aan shaqo siiyey hal oo nairobi u socdo inta kalentana sacuudi qaar ay u socdaan qaarna koonfur afrika u socdaan oo inta waaliyey shaqo aan u yeelaa jirta waan gartaa hadda maxay qabtaan marka ya hadda maxay qabtaan dhalinyaradaas hadda beerta ka shaqeeyaan waraabka iyo falidda iyo qudaarta gurideeda beerideeda intaba way ka shaqeeyaan waad shaqaysataa dhaqaala kuu soo xaroodo maxaad dhalinyarada kula midka ah ee adiga hadda ee, laga yaaba inay shaqo la-aanta yihiin aad ku dhiirigelinaysaa iyo tahriibka dhibka uu leeyahay ee, dhalinyarada uga sheekee dhalinyarada waxaa leeyahay aniga camal ah iyo dhalinyarada daadiida oo wadanka ku shaqa la oo jirgida taagan oo shaariibka iyo waxyaabahaas isku sideynayaan waxaan leeyahay aniga inay wadankooda ay no- si walba ay shaqo ay u heli karaan ay u raadsadaan ay noloshooda ay mar walba ay hoos u dhigin wadankoodana ay wax walba ay ku samaysan karaan kii daarta cabdaha kii wax walba oo hamiisa jecel yahay inuu wadankiisa uu horumar ku gaari karo wadankiina shaqeysta oo dibadda ay isku aadin oo macnaha dibadda waxaa u faa'iida ka saarmaysaa waxaa wadankiina ku weysay kaasi waxaa uu ahaa cabdulaahi maxamuud xuseen oo loo yaqaano baabaa oo qadka telefoonka iigu warramayey waxa uu ku nool yahay degmada balcad waxaana aan ka waraysanaynay sheekadiisa tahriibka iyo hadda sida uu beertiisa wax uga soo saarto guud ahaan barnaamijkii dalandool eenu uga hadalno arrimaha tahriibka oo cabdifataax maxamed mukhtaar idinla socodsiinaya dhegaystayaal waa naga intaa barnaamijkan oo kalaha intaynu ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo ammaano alla
somalilan waxay ka mid tahay meelaha ugu daran ee biyo la-aanta laga soo sheegaya xiliyadan la galay jiilaalka iyo haraadka waxaana meelaha ay biyo la-aantu ka jirta ka mid ah degmada oodweyne iyo deegaana hoostago taasoo saameyn ku yeelatay dadka iyo duunyada waxaa sidoo kale gabaabsi ah daaqa xooluhu ay cunaan oo markii xilli roobaadkii u dambeeyey uusan si wanaagsan uga da-in arrintaas saameyn ku yeelatay xoolihii iyo daaqooda haddaba xaaladda biyaha iyo daaqa ayaanu ka wareysanay cabdiqadar odawaa xaaji abokar oo ah isku-duwaha wasaaradda deegaanka ee gobolka daadmareed isagoo ku sugan magaalada oodweyne ayaan bal wax ka weydiiyey xaaladda jiilaalka sida ay u saameysay deegaanka jilaalku waa xun yahay xilligii dadka xilligoo xumaabay dadka ku jiraan maalin maalinta ka dambaysa jilaalku waa sii kululaanaya biyo la-aan baa jirta badan ceelashii waa gureen biyaha waxaa looga soo dhaamiyaa tuulo la idhahdo kaba dheere oo burco ku dhow oo konton kilomitr u jirta oodweyne foostadii biyo ahayd waa hal dollar iyo badh iyo laba dollar xaaladda biyuhu waa halkaas xagga daaqa dhulka ma laha daaq iminka wanaagsan oo dee jilaal baa ku dhacay ka daalay waxaase jira balkayda oo xooluhu loo dhigay oo macnaha u xaraysan laakiin se imika waxa ugu daran oo macnaha meesha yaalla xaaladda u adag waa biyo la-aan marka intee bay saameysay biyo la-aantu meelaha ay saameysay waa xaggee een, ee, cabdiqadar
de waxay saamaysay macnaha gobolka daadmaro intuu xukumo oo dhan wuu sii kala daran yahay laakiinse meel walba biyo la-aantu waa waa ka jirtaa meel walba de wax horta iminka oodana gudaheeda ma joognaa oodanaaba lafteeda lagu haraaday oo caasimadii ah markaa tuulooyin baraago yaryar lahoo kalba baraago ka go-ayaan hadalkoodaba daa marka waxa weeyaan dhulku waa sii kala daran yahay biyo la-aantu waa jirtaa weygii dhaweysa waxaanu soo marray kormeer baanu kusoo marray tuulooyinka qaar ka mid ah markaa tuulo aan biyo la-aan ka cabanayna ma jirtaba marka hadda ood weyn oo kale sidee bay biyaha ku heshaa ee, intee bay biyaha ka yimaadaan waxay ka yimaadaan tuulo kaba dheera la yidhahda laga soo dhaamiya oo imise u jirtaa
konton kilomitr marka eh, ma- ma waxaa soo dhaamiya booyado booyadaa soo dhaamiya marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo eh, guud ahaan marka la fiiriyo eh, tirada dadka maxaa la yidhahdaa biyo la-aantan iyo daaq la-aantu ay saamaysay intay la eg tahay gobolka oo dhan de wallahi waxa weeyaan way fara badan tahay xaaladdu waxa weeyaan adigu kolba dee waxa weeyaan kolley dadka tuulooyinka laftooda dee isku daaq maaha way kala yara macnaha dee way kala yara roon yihiin marka adigu dadka imika macnaha daaqu daaq xagga daaqa boqolkiiba dee soddon waa la odhan karaa Eh, macnaha daaqa ka wanaagsan miyaa dhinaca biyaha daaqa daha oo waxa weeye daaqi waxaa jira kolley kayd waa jira bal loo dhigay waxaa jira een, weli dee xaabab yaryar waxay iska sii guranayaan oo de kaymaha hoostooda ah laakiinse xaaladda usii adag waa biyaha annaga laakiinse xagga daaqa ayaa xil laga saaray xagga daaqana in dadku macnaha daaqa ilaashadaan een, macnaha kayd dhigtaan hawlaha noocaasa ayaanu kala shaqaynaa maxaad marka u qabateen dhinaca daaqa xitaa oo aad ka qabateen oo kaga caawiseen beeraley eh, dadkan xoolo horta weli dhaqatada ah xaalad weli weli de xaalad macnaha dad lagu gurmada may gaadhin xaggii daaqa weli xaalad dad lagu gurmada may gaadhin xaggii daaqa oo dadka daaqii waxa weeya waxna waa sii xaabaya kaydna waa u yaallaa laakiinse waxa weeye xagga biyaha ayaa dadku xulmiga xagga biyaha dadkii miyaanay jirin wara iyo maxaa la yidhahdaa ceelal iyo miyaanay gobolka ku oolin
maya ceelma ku yaalla laakiinse waqtiyadan oo kale biyo way yaraadana way guraan iyo xilliga dee jilaalka waa kala biyo waa biyo yarayaan marka roobku yaraado biyo way yaraanayaan xilligii u dambeeyey oo kale hadda dayrta hadda lasoo dhaafay eh, gobolka roobkii sidee bay ahaayeen roob wanaagsan ma deyin
may wallahi roobku may badnayn may badnayn way yaraayaan aa way yaraayaan way yaraayaan deeritu may badnayn arrintaasaa ugu wacan biyo la-aanta arrintaasaa ugu wacan
maxaa la samaynayaa marka hadda dadkii eh, maadaama sidaas dadkii xoolo dhaqatadaha ama dadkii magaalada joogayba ay biyo la-aantii u saamaysay waxa la samaynayo oo dadkii eh, biyo dhaamin iyo qorshe iyo wax ma jiraan riig baa jira madaxweynuhu halkan dhagax dhigay oo gacanta lagu hayo Een, laguna rajaw yahay haddii ilahay ka dhigo in biyo laga gaadho muxuu yahay marka riigaas haddaa sii faahfaahayso muxuu muxuu ka shaqaynayaa wuxuu ka shaqaynayaa ceelkii dheeraa biyihii fogaa ayuu qodayaa kaasaa gacanta lagu hayaa imika ma la hirgeliyey markaa mise adigu wuu socdaa wuu socdaa imkaa gacanta imkaa gacanta lagu hayaa maxaa la rajaynayaa inuu bedelo riigaas eh, cabdiqadar dee waxaa la raje waxaa la rajaynayaa dee in dadku biyo ka helo xooluhu biyo ka helaan lagaga raysta biyo la-aantiisa maxaad marka ugu dambeyn is leedahay eh, waa loo baahan yahay maadaama xaalkii jiilaalkii uu sidaas yahay maxay tahay dadku inay sameeyaan eh, dadka gobolka ku nool horta waxa weeye de waxaa loo baahan yahay tallaabada koowaad dee horta waa in biyo la helo oo noloshii koowaad ah biyaha la helo ayaa xaaladahan kalena iyaga laftooda da-ay dadku waxbay beertaan marka roobku do marka roobku wanaagsan yahayna waxa weeyaan daaqa iyo iyo iyo iyo iyo wax soo saarkuba wuu bataa haddii laakiinse raxmaddu markaas yaraato wax soo saarka sharcuna wuu yaraanayaa dee daaquna waa yaraanayaa laakiinse dadku inta badan kayd bay dhigtaan oo xaggaa daaqa kama kuma xumaadaan oo macnaha inta badan waa la helaa daaq iyo kayd xoolo loo dhigo ee biyo la-aanta u daran kaasi waxa uu ah cabdiqadar odawaha xajaabo kar oo ah iskuduwaha wasaaradda deegaanka ee gobolka daadmareed ee somalilan oo qadka taleefonka iigu warameeyey
dhakhtarow cunugeygii waxaan maalmahan ku arkay qandho badan runtii aad baan xaaladiis ugu walwalsanahay ii soo dhaweeye aan eege aad buu qandhaya nabaro jirkiisa ka soo yaacayna waan arkaa sidoo kale ma ku aragtay indhaha oo guduuta isla markaana ilmeeya bishiimahoo casaada iyo xanuun afka ah qufac iyo duuf badan haa calaamadahaasi waa kuwa lagu garto cudurka jadeecada oo ah mid si dhaqso leh u faafaa waa cudur saameyn badan oo hawada raaca wuxuuna ku fida qaadashada neef ula socdo jeermiska cudurka marka qofka jadeecada qaba uu qufaco amba uu hindhiso iyo taabashada walxaha wasaqaysan wuxuu ku dhici karaa qofka da' kasta oo uu yahay balse wuxuu ku badan yahay carruurta uu yaryahay difaaca jirkoodu waxa u nugul carruurtaan la talaalin iyo kuwa ay nafaqa daradu hayso ee da-doodu u dhexayso lix bil ilaa shan sano maxaan samayn karaa si aan uga hortago jadeecadda cudurka jadeecadda ma laha dawo u gaara laakiin sida ugu wanaagsan ee looga hortagi karo waa in la tallaalo carruurta markay jiraan sagaal bilood hase yeeshee si looga xoojiyo dadaalka looga hortagayo cudurkan oo ku faafaya meelo badan oo soomaaliya ah waxaa habboon in la tallaalo dhammaan carruurta ee da-doodu u dhexayso lix bil ilaa shan sano iyadoo aan loo eegin in horey loo tallaaliyeen kale maxaa dhacaya haddii aan carruurta la tallaalin cunuga aan jadeecadda laga tallaalin wuxuu halis ugu jiraa inuu miisaankiisa hoos ugu dhaco si xadhaaf ah qofac iyo oof wareen indha la-aan dhega la-aan waxyeelo maskaxda gaadha iyo xitaa dhimasho tallaalkan diintu way bannaysay waa badbaado waa mid waxtar u leh carruurtaada waana lacag la-aan
waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan radio ergo idinkoo naga dhegeysan kara mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitir baan dadka magaalooyinka joogana waxay nagala socon karaan qaar ka mid a f m yada mar kale dhegeystayaal waxaanu eegi doonaa in badan oo ka mid a dhegeystayaashyada waxay nagala soo xiriiraan taleefanka bilaashka ah ee laba kun iyo labiyo toban iyagoo noogu soo dira fariin gaaban codkoodana halkaas noogu duubo dadku waxay ka hadlaan xaaladahooda iyo marxaladaha deegaanadooda ka jira haddaba waxaan eegaynaa bal sida nidaamkaas fariimaha dadku ay kusoo diraan ay u shaqayso iyo waxyaabaha maantan dadku ay ka hadlayaan oo ay noo soo direen waxaa ila fadhiyay stuudiyaha cabdixamiid cabdicasiis oo ka mid ah shaqaalaha radio ergo islamarkaana gacanta ku haya nidaamka fariimaha dadku ay nagula soo xiriireen cabdixamiid kusoo dhawow idaacadda maanta bal marka cabdixamiid waxaa iiga sheegtaa bal marka ugu horeysa bal dhegeystayaashan aad u sharaxdaa f f ta gaar ahaan fariimaha qaababka dhegeystayaashu ay nagu soo diraan iyo systemkan qaabka uu shaqeeyo maxamed haddaan wax kaga sheego siduu u shaqeeyo nidaamkan fariimaha lagu soo duubo waxa waaye qofka wuxuu garaacayaa nambarka nambarka gaaban ee laba kun iyo labayo toban codkiisoo noo duubayaa asagoo ku bilaabaya magaciisa iyo meeshuu joogo dabeetana fariinta uu nagu reebayaa marka waxa waaye waxaa qofku uu haystaa daqiiqad iyo bar inuu nagu duubo fariintiisa iyo aragtidiisa marka tan ku saabsan daqiiqada cabdixamiid wax ka badan ma hadli kara soomaan waa daqiiqadaas iyo barkaasun keliya
marka waa keliya haa daqiiqadaasi barkaas uu haystaa qofka inuu nagu duubo aragtidiisa waxa waaye wuxuunu soo wici karaana afar labatankii sac mar buuna soo wici karaa qofka marka afar labatankii sac kasto qofka wuxuu haystaa daqiiqadaasi barkaas inuu nagu duubo wax walbuu markaas kadhex guuxaya ama wax walbuu fikrada u hayo cabdixamiid waxaa idiin sheegtaa marka dad badan baa fariima noo soo dira bal maanta aan ka hadalno dadkii nala soo xiriiray ama codadkooda soo duub waxyaabaha ay ka hadlayeen maxaa kamid hadaad eegtay waxaa waa run dad badanana soo waco maalintii maanta waxaan umalaynaa weli dad badanana soo wici doono mid ka dhima maanta laakiin haddii aan shalay camal ka hadlo ama toddobaad kadar lasoo dhaafay maalintii caadiyan celis boqolaal qof aana soo wacdo ama boqolaal codood aana soo gasho marka baryahan oo toddobaadka hadar lasoo dhaafaya dadka aada waxay u hadalhayeen waxaa ka mid ahaa biyo la-aanta biyo la-aanta marka aada ugu hadlayeen biyo yaryaa meel kala duwan waddanka ka jirto webigii baa qalalay shabeelooyinka iyo meelaha dhinacii kalena dadki way barakaceen biyo la-aan way barakaceen xoolihii baa ka dhamaaday waxyaabahaas marka ugu badnaa waxay ka hadlayeen dadka waxaa kaloo jira colaado oo meelo kal kala duwan ka jiro marka dadkii waa waxaad umaleysaa aad bay noogu soo gudbiyaan fariimahoodii iyo aragtiyadoodii aad bay noogu mahadsan yihiin
waa gartay marka maxaa dhegeystayaasha aan u sheegi karna cabdixamiid oo ku saabsan siyaabaha ay tahay inay markay fariinta soo dirayeen waxyaabaha ay sameynayaan qaabka macnaha inay u duubaan fariinta haddii qofka hadda wax ka dhawaajisay afar iyo labaatanka saaca hal marbu qofka taleefonka soo wici kara waxyaabaha loo baahan yahay haddaa xoogaa iyadan sii sheegto marka waxyaabaha loo baahan yahay waxaa ka mid ah in uu qofka noo sheego magaciisa iyo meeshuu joogo labadaas aad bay muhiim u yihiin in la ogaado inta kale waa la ogaada horta taleefonka qofka anaka toosa waan aragnaa fariintina waan dhegeysanaa laakiin magaca oo meeshuu joogo labadaas aada muhiim ah waxaa kaloo muhiim ah in uu qofka ka taxadiro tayada codka mar qaarkood waxaa dhacda qofka inuu meel buuq badan uu joogo ama meel dabeel badan uu joogo uu codkii uu fasiix noqonin marka waxaa dhaceyso in mar qaarkood codkii la fahmi karo ama qofkii uu fariintiisa soo gaari karo laakiin uu idaacadda loogu soo baahin karin ama meelaha qaarkood lagu isticmaali karin marka dadka waxay u baahan yihin inay ka taxadiraan codka tayadiisa inaan la maqli karaayo iyo magacyada iyo waxyaabaha asaasiga ahna in ay sheegaan aad baad mahadsantaha kaasi wuxuu ahaa cabdixamiid cabdicasiis oo ka tirsan radio ergo noo sharxaya f f ta iyo sida ay u shaqeysa nidaamka dadka fariimaha ay noogu soo diraan dhegeystayaal bal markana aan soo qabta qaar ka mid a dhegeystayaasha nala soo xiriiray ee ka hadlaya ee akhbaartooda iyo waxyaabaha deegaanadooda ka jira bismi illaahi araxmaan araxiim magacaygu waa cabdiqaadir warsame oo jooga degmada magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hilwa waxaan aada iyo aada ugu mahad celinaya haddii aan ka hadlo gabadha muxuu ahaye ninka la siiyey iyada oon oo aan lala tashan waalidkeed iyo gabadha iyo gabadhaba waxaan leeyahay waa arrin foolxum waxaan aada iyo aada ugu mahad celinayaa maxkamadda go-aanka ay ka gaartay waa mahadsantiin radio ergo
assalaamu calaykum radio ergo waa maxamed macalin oo jooga degmada ceeldheer oo ka tirsan gobolka mudug halkaasay ka jidho biyo la-aan baa hesheen saadiyo mudug qoraxdiioo kululaatay iyo biyihii oo ceesh ceelkii aan ka caabi jirnay ka go-ay isagoo awal dheeraa oo aan dhib ku qabnay ayaa mise biyo yareeyey halkaas ayaa waxaan u haya oon baan baabuurta biyaha keeni jidhana ayaa qaaliyoobay halkay awal ku keeni jireen siddeetan doolar waxay marhayaan boqol iyo konton doolar baskiyootaha la waayay biyashu ceelkii inay biyo shubaan iyo waxaas ukaa daranta ceelkii biiri oo la dheera raadiyo ergo waxaan inisa wacyadaha jirka iyo dowladda federaalkaba nagaasino gaasiyaas iyo hay-adaha deeda bixiya cabashadeena assalaamu calaykum
assalaamu calaykum walaal waa maxamed sheekh cali axmed oo jooga degmada xeraale waxaan ka cabanaynaa xoolaha oo cuntadii la siin jiray cuntadii cunaysan ilaahda yaraatay sidoo kale iyo cuntadiina ay qaalib noqotay sidoo kale waxaan ka cabanaynaa colaado ay ka wadaan dadka deegaanka heraale iyo dad ka qaxay hore oo hadda colaad kasoo wada marka hay-adaha caalamka waxaan weysanaynaa inay wax ka qabtaan waxaas sidoo kale in colaada la joojiyo oo dadku ilaahay ka cabsadaan oo dadka maqaxsadaan maasida haweenka waa dhibaataysan
magacaygu waa cabdinaasir warsame waxaan ku noolahay magaalada beledweyne waxaan ka caawinaynaa xilliga jiilaalka oo aada u fogaaday annagoo ah xooley ku nool magaalada afteeda hore waxaan ka cabanaynaa kale weliga oo biyihii ay gureen oo hadda ay halis tahay in caafimaad darra ay ka dhawaan xafadaha magaalada iyo dadka baakacayaasha abowda ma haystaan biyo nadiifa waa mahadsantii
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdilaahi axmed oo jooga magaalada micankaayo xarunta gobolka mudug haddaan fikirkeeda ka dhigto barnaamijka maanta raadiyo ergo waan dhegeysanaya horta maxkamadda gobolka sool oo gabadha afar iyo toban jirka aabeed ku qasbay in nin afartan sano jiro dhali kale oo siiyo marka waxaa leeyahay maxkamadaha kale oo dalka ka shaqeeyo inay maxkamadda ay kuda ku dageystaan ay ku dageystaan amaasantiin raadiyo ergo
ka dhegayso reediyow ergo idaacadda hiiraan weyn ee magaalooyinka beledweyne iyo buula burde oo gobolka hiiraanah saddexda ilaa afarta galabnimo maalin walba
weli redio ergo ayaad nagala socotaan qaybihii u dambeeyay idaacadda ayaanu dhegeystayaal soo gaarnay markana waxaad kusoo dhawaataan ruwaayadda taxanaha ee amal qaybteedii saddexaad ruwaayaddu waxay ka hadashaa badqabka iyo daryeelka carruurta soomaaliyeed
waxaysan ogeen ogaada ogaado wada ogaada dhallaanko wada ogaada waxaysan ogeen ogaada dadweyno wada ogaada
ku soo dhowow dhegaystee sheeko cusub oo taxano ah oo magaceedu yahay amal waxay sheekadu ka hadlaysaa badqabka carruurta fayodhowrka waxbarashada iyo kobcinta garaadka dhallaanka waxaa soo saaray raadiyaha arrimaha bini'aadamnimo ee ergo ee xaruntiisu tahay magaalada nairobi waxaad sheekadan cusub dhegaysan kartaa jimco walba iyo isniinta oo ay ku celis tahay haddaba ku soo dhowow qaybta saddexaad ee sheekada amal
subax wanaagsan ardayay waa kuma ardaygaas waa kuma macalin waa arday ku cusub fasalka maanta la keenay bal istaag aan si fiican kuu arkee ardaydana ha kuwada arkaanee haa macalin way kan magacaa magacaygu jaabini waaye macalin barasho wanaagsan waa magac fiican maanta maa kuugu horaysa dugsiga haa maanta ay igu horaysa dugsiga waxaan ka soo bedeshtay dugsi kale waan gartay waxaan wax yar kaa qaadayaa imtixaan ee diyaar ma u tahay haa macalin sabuuradan kugu qorayaaye halkaaga ka aqri jaabiri wuxuu isku dayayaa in uu akhriyo laakiin nasiib darro wuu akhrin kari waayey maxaa kuugu dhacay jaabir maad aqrisid waxa sabuuradda ku qoran macalin ma aqrin kari maxaad u aqrin laadahay ma garanaysid miya maya maya ee ma arki kari bal xaggaa hore kaalay ka soo kac halkaas si fiican ma u arki karo waxa sabuuradda ku qoran ma soo quraacanin miya waan soo quraacday laakiin indhaha ayaa i xanuunaya markii aan eego sabuuradda oo waxba kama aqrin karaayo
macallimaddu waxay ogaanaysaa mushkiladda uusan jaabiri wax la aqri karaynin waxayna bilaabaysaa in ay sharaxdo sababta uusan jaabiri sabuuradda u arkaynin waxay si fiican u sharxaysaa waxa looga baahan yahay qof walba siduu ereygiisa u noolayn lahaa iyo waxa ugu fiican oo ah inuu cuno qudaarta iyo waxyaabaha nafaqada ah ee u roon aragga ardayay maanta cashirkeenna wuxuu ku saabsan yahay dhibaatada arag la'aanta dhibaatada aragga waxay ku timaadaa cunis la'aanta waxyaabaha nafaqada iyo caafimaadka u leh indhaha sidaas darteed waxaan cashirkeenna maanta ka dhiganaynaa inaan isla fahanno faa'iidada cunista qudaarta iyo midhaha nafaqada leh cunidda midhaha waxa ay yareeyaan cudurro khatar ah oo ku dhaca wadnaha macalin midhaha sidooda maa la cunayaa mise cabitaan waa laga dhigi karaa maxaa yeele hooyaday maxay jeceshay inay midhaha siido haddii aad mar walba cuntid midhaha ama aa cabtid cabitaankooda waa isku mid waxay kaa fogeynayaan cudurro badan ee sidaa ula socda ardayay midhaha waxaad kaloo ka heli kartaa nafaqo kordhisa ama adkayso difaaca jirkaaga iyo lafahaaga macalin maxaa kale oo faa'iido leeyihiin midhaha waxa ay leeyihiin fitamiinyo iyo mineraal kuwaasoo jirka caafimaad iyo qurux siiya waxayna kaalmeeyaan dheefshiidka caloosha dad badan waxay ka cawdaan xanuuno indhaha ku dhaco iyo arag xumida aragga fog iyo kandhow labadaba sida hadda aan ku aragnay jaabiri oo kale waxaa jira cuntooyin ka hortaga dhibaatooyinka sidaas ah oo bin'aadamka ka soo wajaha dhinaca aragga ma garateen waan garane macalin maadaama indhuhu ay ka mid yihiin xubnaha ugu muhiimsan ee aadamaha waxaa fiican inuu qofku ilaaliyo caafimaadkooda islamarkaana quuto cuntooyin ay ku badan yihiin macdan iyo fitamiinka oo ka hortaga xanuunada indhaha ku dhaca macalin kuwaas wax nooga sheeg cuntooyinka la ammaanay waxaa ka mid ah kaaroodka kalluunka caleenta cagaaran galleyda yaanyada iyo baradhada macaan ani maalin kasta maxaa cunaa kalluunka aabihooyo aad bay u jeceliyiin sax sidaas baa la doonayaa sidaas darteed waxaa idinku waaninayaa inaad cuntaan cuntooyinkaas nafaqada leh ee u fiican caafimaadkiinna indhaha ee sidaas u sheega waalidiintiina mahadsanid macalin waanu gaarsiinaynaa arrinkaas waalidiinteenna mahadsanid macalin
waxaa iskuulka imaanaya aabbe uu la socdo wiil yar oo naafo ah oo lugta jiidaya aabbihii ayaa albaabka soo istaagaya wuxuuna la hadlayaa macallin barre oo gudaha fasalka ku jira wuxuuna u sheegayaa inuu wiilkan keensaday dugsiga maamulkana uu dhahay fasalkaas gee
ardayay subax wanaagsan subax lamida
assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu macalin saake waxaan u nimid inaan wiilkani ku soo biiriyo dugsigan ooma maamulkaad soo marteen haa waan soo marnay waana laga warqabaa oo marka ma fasal baan idinku soo qoray haa marka adigoo mahadsan miga qaban kartaa xaggeed ku maqnaydeen wax badan ayuu dugsigani furan yahay waan ognahay laakiin waxaan ka nimid degmo kale oo aan ka soo bedelanay oo marka wiilkaagu ma waxaan leedahay fasalkaanu la socon karaa si fiican buu ula socon karaa imtixaanna waa ka qaadi kartaa dhib ma leh mar haddaad degmo kale ka soo beddelateen oo maamulkuna fasax idiin siiyey bal soo fadhiista halkan wiilka waxaa ku adkeed inuu fadhiisto maxaa yeelay waa naafo markaasuu weydiinayaa macallin barre waxa kaga dhacay lugta naafada ah ee aanu sida fiican uga fadhiisan karin isagoo yar bay dabeeli ku dhacday markaasuu naafoowey
oo miyaan la tallaalin meel tuulo ah baan awal degnayn xarunta laalna nooma dhoweyn marka nasiib darro ayay ahayd haa waa nasiib darro way dhacdaa taasoo kale waan sii soconayaa macalin hadhow baan soo doonayaa insha allah daahir ayaa bilaabaya in uu qoslo hoostana kacayo wiilkii yaraa wuxuuna ku dhahayaa laangare laangare iyo ereyo kale oo qadaf ah waryaa daahir maxaad leedahay maxaad ka rabtaa wiilka oo aad u caynaysaa ma aniga caay waxaan dhahay laangare waxaan kuu sheegayaa macallinka u sheeg haddaa rabtid macallin barre la hadal daahir wiilka hadda fasalka la keenay buu caayayaa waryaa daahir edab ma lihid edab yeelo waxaan la hadlayaa daahir iyo dhammaantiin macalin anima ku jiro wiilkaasna ma caayin daahir baa caay sax waa daahir oo keliya laakiin waxaan doonayaa in la ogaado inayna habboonayn qof in uu leeyahay in lagu caayo waxaana dhacda inay sameeyaan dad kale oo badan sidaas waan garanay macalin waxaan ma aha wax laysku caayo waxaani waa cudur ilmo kastaana wuu ku dhici karaa waa sax macalin waxaan idinkaga warramayaa aafada cudurkan iyo waxa keena waa iyo waxa looga hortegi karo ee dhegihiinna fura ardayey
macalin wiilkaas yar ma u jeeddaan haa macalin bare ee fasalka maanta lagu soo qoray haa macalin bare waxa ku dhacay oo lugtiisa saameeyey waa cudurka dabaysha marka aan isweydiinno waa maxay cudurka dabaysha macalin waa maxay cudurka dabaysha cudurka dabaysha waa cudur ka mida cudurrada faafa oo sababa fayrus loo yaqaanno bolio virus waa cudur halis ah kaasoo sababi kara in qofku curyaamo iyo geeriba cudurka dabaysha meelo badanoo adduunka ka midana fara kulul ayuu ku hayaaba sidee macalin looga taxadiri karaa nadaafadda deegaanka iyo midda shakhsiyadeed ayaa qayb weyn ka qaadan karta ka hortagga cudurka dabaysha laakiin shayga keliya oo sida weyn uga qayb qaadan kara ka hortagga cudurka dabaysha waa tallaalka loo yaqaano boolyada haddaba isku dayay inaad gaarsiisaan waalidiintiin iyo dadka kaleba carruurtoodana waa inay ka tallaalaan cudurkan halista ah ka badbaadiyaanna inay curyaamaan carruurtu
waxaad maqashay qaybtii saddexaad ee sheekada aman oo uu idiin soo saaray raadiyaha arrimaha bini'aadamnimo ee ergo oo xaruntiisu ay tahay magaalada nairobi qaybta afraad ee sheekada waxaad dhegaysan doontaan jimcaha dambe haddii rabbi idmo haddaba aragtidaada la xidhiirta sheekadan waxaad inoogu soo duubi kartaa taleefanka bilaashka ah ee ergo oo ah laba eber hal labo mahadsanidlaaqdiyo erayga waxaan ilmih lagu abadiyaa dibaa loo aayiye ogaado wada ogaada dhallaanko wada ogaada dhalanku wada ogaaday waxay danugeen ogaaday
caanaha naaska waxaa laga helaa difaaca koowaad gaar ahaan caanaha ugu horreeya dambarka kaasoo ay ku jiraan waxyaabo liddi ku ah bakteriyada iyo fayraska kana hortegaya cudurrada waxay kaloo caanaha naasku kaalmeeyaan samaysanka habdhiska difaaca ilmaha caanaha naasku waxay isku xidhaan hooyada iyo ilmaha xidhiir toosa ee ilmaha dhashay waa muhim in hooyadu la yeelato waxayna abuurtaa xidhiir maskaxeed waxayna kaloo leedahay dareen degganaansho diirimaad iyo qancid waxayna kaloo yaraysaa dayacaadda ilmaha hooyooyinka nuujinaya waxaa u siyaadaa kalsooniya dareen inay ilmahoodii la joogaan caanaha naasku waa cuntada iyo cabbitaanka keliya ee ilmuhu u baahan yahay lixda bilood ee ugu horraysa da'diisa looma baahnaa cunno iyo cabbitaan kale waxaa la ciribtiri karaa nafaqadarrida ku dhacda ilmaha lixda bilood ee ugu horraysa haddii la sameeyo naasnuujin baraxla carruurta yaryar ee lixda bilood gaartay naasnuujintu waxay u tahay aas-aas nafaqo waxayna ku caawisaa inuu ilmuhu helo caafimaad iyo koritaan ilmaha dhiciska ah ee la nuujiyo si fiican ayay u koraan jir ahaan iyo maskax ahaanba way ka fiican yihiin kuwa aan la nuujin
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mowjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan migahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee rediyo ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
erga waa ergadaydii erga waa